بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وان تمحضت ذكورا اجزا الذكر مطلقا لكن يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون اكثر قيمه من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين بالتقويم والنسبه waxaan ku guda jirnay fi sadaqati alhanam ama fi zakaati alhanam wuxuu sheikhu sheegay raximahullah oo faqradan ka horeysay haddii xoolaha kulligood uu dhidig yahay ama labya dhidig uu ka kooban yahay zakada waxaa lagu bixinayaa buu yidhi dhidigaa lagu bixinayaa oo waxaan dhidig ahayn laguma bixiyo markii laga reebo geelu markuu gaaro shan iyo labaatan oo la bixin jiray bintu makhaab markii la waayo binti makhaab beddelkeeda dakara la bixinaya waa ibnu labuun iyo lo-du markay gaarto soddon neef oo ayadana tabiic la bixinayo dakara iyo jadacu da'nin aw haniyu maczin dakar ida ah ama dakar aricada ah intaa markii laga reebo wixii ka soo hara hadday xooluhu yihiin dhidig hadday yihiin ama labya dhidig ay ka kooban yihiin waxaan dhidig ahayn lama bixiyo marka intaa laga soo reebo wuxuu yidhi wain tamaxadat hadday maxdi iyo saafi u noqdaan dukuuran dukuurnimo macnaha hadday xoolihii kuwa dakara u xuubsiibtaan oo kulligood dakar ay yihiin xooluhu hadday noqdaan dakar maxdiya lab hadday noqdaanoo wax dhidiga uusan ku jirin ajzaa adakaru mulaqa ajzaa azakaata adakaru zakada waxaa gudaya dakarka ayaa gudaya mulaqan muطlaqan wuxuu ula jeedaa sawaaء itaxada الnowc aw lam yataxid waxaa isla mid ah inuu noocii mid noqdo iyo inuusan noqon muطlaqan sidaasuu ula jeedaa wuxuu leeya xoolihii hadday kulligood ay noqdaan lab hadday noqdaan oo wax dhidiga aysan ku jirin waxaa kaa gudaya dakar kulligood waa dukuur hal dakara bixinaysaa marka mutlaqan wuxuu u yidhi noocu hal xaba ha noqdo ama yuusan noqonin jinsiga laga hadli maayo waa nooca sida hadda maalan aricad iyo ida waay ida iyo aricad waa isku jinsi laakiin isku nooc miya isku nooc ma ah nooca way isku khilaafsan yihiin jinsigana waa iskaga mid marka wuxuu leeyahay hadday xooluhu wada dakar yihiin hal neefoo dakar ah ayaa sakada ka gudaya waxaana isku mid a xoolahaasi dakarka wada ah inay isku nooc yihiin oo kulligood aricad ay yihiin iyo inaysan isku nooc ahayn oo aricad iyo ido ay kale yihiin waa isku mid mulaqan mulaqan sidaasuu ula jeedaa macnaha ma la kala qaadayo laakiin yu'khadu laakiin waxaa la qaadanayaa fii sittin wa halaaiina soddon iyo lix xooluhu markay gaaraan waa geelu ula jeedaa waxaa la qaadanayaa ibnu labuunin ibnu labuun ayaa la qaadanayaa ibnu labuun iyo magacyadaas hore usoo marna macnaheeda ibnu labuunkaasoo akaru badan qiimatan xagga qiimaha ka badan min ibni labuunin ibnu labuun ka badan ibnu labuunkaasoo yu'khadu la qaadanayo fii hamsin wa cishriina shan iyo labaatan neef markuu geelu yahay ibnu labuunkii la qaadanaya mid ka qiimo badan bitaqwiimi wاnisba mid ka badan xagga yani bitaqwiimi wاnisba qiimayn iyo nisbayn markii loo eego intaba inuu ka sareeyo u ka qiimo badan yahay ayaa shardiya meeshaan si fiican inaad u fiirsataan waa muhiim wuxuu leeyahay sheikhu raximah اllah markuu ku yidhi geelu ama xooluhu hadday wada dakar yihiin dakara la bixinayaa mulaqan mulaqan waa sheegno ama noocu mid ha noqdo ama ha kala duwanaado laakiin waxbuu soo istinoonayaa wuxuu soo istinoonayaa uu soo reebayaa geelu markuu yahay shan iyo labaatan neef maxaa la bixin jiray yaa bintu makhaaday ahayd waajibkii soo maaha cinda faqdi binti makhaad maxaa bedelayay ibnu labuunaa bedelayay markuu geelu gaaro soddon iyo lix neef maxaa la bixinaya asigana ibnulabuunaa la bixinaya soo maa labada ibnulabuun ma isku qiimay noqonayaan haddii labada ibnulabuun isku qiimo laga dhigo meeshaasi ma ahan wax siman meeshii ma yaallaan geel soddon iyo lix neefa iyo mid shan iyo labaatan neefa in laga bixiyo hal neefoo dhan walba ka siman wax wax isla eg ma aha shiikhu marka wuxuu leeyahay geelii hadda wada dakaruu noqday shan iyo labaatankii neef meeshuu bintamakhaad laga bixin jiray hadda maba ku jiraba unhaa geel wax unhaa kuma jiraan kulligood wada dakar waay waxaa lagu bad- waxaa lagu qasban yahay soo maaha marka ibnulabuun in la bixiyo shan iyo labaatankii waa qasab wuxuu ku leeyahay marka ibnulabuunka lagu qaadayo soddon iyo lix waa inuu ka qiimo sarreeyo midka lagu bixinayo shan iyo labaatan soddon iyo lix ibnulabuunka lagu bixinayo waa inuu ka qiimo sarreeyo midka shan iyo labaatan lagu bixinayo tusaale ahaan waa xagga qiimahay ku kala sarraynayaan kanna waa ibnulabuun kanna waa ibnulabuun laakiin maxay ku kala sarraynayaan waa bilqiima qiimahay ku kala sarraynayaan maalan geelu hadduu shan iyo labaatan neef yahay bintumakhaadna la waayey ibnulabuunna la bixinayo ibnulabuunkaasi haddii uu joogo tusaale ahaan konton dirham qiimihiisa waay markii suuqa la geeyo ibnulabuunkaasi konton dirham uu noqday markii la yaraa ibnulabuunkii waa konton dirham ibnulabuunka la bixinayo geeluna waa shan iyo labaatan neef shan iyo labaatankaas neef neefkiiba meeqaa ku soo aadaysa qiimahaas markii loo fiiriyo qiimuhu waa konton dirham konton dirham markaad shan iyo labaatan u qaybiso meequu noqonaya kiiba labaa ku soo aadaysa soo ma kiiba labaa ku soo aadaysa konton dirhamaa ka bixisa kadib geeli waa batay soddon iyo lix neefou gaaray waxaana rabtaa ibnulabuun inaad bixiso ilaa unhaa meeshaan ma joogto markaad rabta inaad ibnulabuun bixiso geeluna uu lix yani soddon iyo lix neef uu yahay meeqaa soo korortay shan iyo labaatankii meeqaa ku ziyaaday meeqa neefaa ku ziyaaday kow iyo toban neefaa ku ziyaaday kow iyo tobankaas neef mid walba laba dirham markaad tiraahdo meeqaa ziyaadaysa meeqay noqonaysaa daraahimtaasi yaa labaiyo labaatan dirhamay noqonaysaa laba-iyo labaatan dirham iyo kontonkii horeoo dirham markaa isku geyso meeqay noqonaysaa toddobaatan iyo laba dirham waxaa la rabaa ibnulabuunka dambe qiimihiisu inuu noqdo toddobaatan iyo laba dirham maadaama kii hore qiimihiisa konton dirham ahaa kan labaad waxaa la rabaa toddobaatan iyo laba dirham inuu noqdo oo tiradan soo korortay qiimo u dhigma waa in lagu siyaadiyo kow iyo tobankan soo ziyaaday mid walba laba dirhamuu u qalmaa yacni wax laga baxshaa la sheegayaa zakadii laga bixiyey mid walba laba dirhamaa ku soo aadaysa waa labaatan iyo labo kontonkii horead ku daraysaa toddobaatan iyo labo waa shiikhu marka wuxuu ku leeyahay ibnulabuunkan yacni laga bixinayo soddon iyo lix neef waa inuu ka qiimo badan yahay midka laga bixinayo shan iyo labaatan neef waa inuu qiimihiisu ka sarreeyo qiimahaasina mar walba waxaa lagu sarraysiinayaa shan iyo labaatanka geelu markuu ahaa lacagtii la bixiyey neef walba inta qiimo ahaan uga la saka looga bixinayo ayaa lagu siyaadinayaa tirada soo siyaaday oo soo korortay meeshaa ma la fahmay waayo toddobaatan iyo labay noqotay marka saasaa la rabaa buuyi ma aha inaad leedahay ibnulabuun walba ha lasoo qabto shan iyo labaatan neef iyo soddon iyo lix neef ibnulabuuna labadaba la bixinayaa laakiin waa inay qiimaha ku kala sarreeyaan wain kaanat kulluhaa kulligood haddii ay tahay sikaaran mid yaryar xoolihii ama maashiyadii kulligood waa kuwa yaryar duuna sinni lfardi waxay ka hooseeyaan da'dii waajibka da'dii waajibka ma la yaqaanaa soo ma lahayn qayb walba da' loogu talagalay inay gaaraan tiro walba da' mucayanay lahayd oo lagu bixinayo xoolahana waa kuwa yaryar kulligoodna waxay ka hooseeyaan da'dii lagu bixi lahaa sakada neef da'dii gaaray kuma jiro hadday sidaa tahay akhada wuxuu qaadayaa waxa wax qaadayaa waaye mar walba waa asaaci waa midka saaciga ah ee u socda ee yani loo soo diray inuu zakawaadka aruuriyo wuxuu qaadayaa minhaa ay min almaashiya maashiyadii xaggeeda wuxuu ka qaadayaa sagiiratan mid yar mid yar ayuu ka qaadanayaa wayajtahidu waa dadaalayaa bixayu meel laa yusawii uusan simaynin bayna alqaliili ay bayna anisaabi alqaliil nisaabka yar walkaiiri ay wanisaabi alkaiir iyo nisaabka badan uusan simaynin nisaabka mar walba ma sinna waa kala sarreeyaa saa hadda shan iyo labaatankii iyo soddon iyo lix ay u kala sarreeyeen waxaa loo baahan yahay marka hadduu xooluhu kulligood wada yar yihiin neef yar ama kuwa yaru ka qaadayaa laakiin waxaa la rabaa buu leeyahay inuu simo yani inuusan simin bayna alqaliili walkaiir nisaabka badan iyo nisaabka sarreeya yani kan yar iyo kan weyn waa inuusan simin wuxuu yidhi fafasiilu sittin waalaaiina yakunu khayran min fasiili hamsin wacishriin alfasiil culammadu waxay yidhahdaan ama culamaa luga markay ka hadlayaan waxay yidhahdaan alfasiil waa walad naaqa alladii fusila min ummihi waa hashii waladkeeda oo laga fasliyey macnaa naaskii buu ka go'ay nuugmadii buu ka go'ay waa yaryahay geela waa loo isticmaalaa alfasiil lo-dana waa loo isticmaalaa kelimada fasiilka xagga luqada carabiya wuxuu yidhi fafasiilu sittin waalaaiina yani soddon iyo lix fasiilka ama neefka yare lagu bixinayo yakuunu wuxuu noqonayaa khayran mid ka khayr badan min fasiili hamsin wacishriina hamsin wacishriin midka lagu bixinayo shan iyo labaatanka geelu maalan kulligiis hadduu ka wada yaryar yahay da'dii lagu bixin lahaa zakada markuu shan iyo labaatan neef yahay iyo markuu yahay lix iyo labaa soddon iyo shan iyo labaatan neef markuu yahay iyo soddon iyo lix markuu yahay isku fasiil miyaa la bixinayaa maya sidii loo kala duway ibnulabuunkii shan iyo labaatanka lagu bixinayay iyo ibnulabuunkii soddon iyo lix lagu bixinayay ayaa kuwaana loo kala duwaya macnaha qiimaha ayaa lagu kala sarraysiinayaa w masaladan shiikha uu ka hadlay oo ah xooluhu kulligood hadday ka wada yar yihiin da'dii zakada lagu bixin lahaa ama da'dii ay waajibka ahayd in lagu bixiyo zakada hadday kulligood ka wada yar yihiin zake ma laga bixinayaa mase lagama bixinayo haddii waa laga bixinayaa haddii laga bixinaya ma neef weynoo da'dii gaaraa la raadinayaa mase mid yar oo kuwaa yaryar ka mid ah ayaa zakada lagu bixinayaa zakadu waxay lahayd da' soo maahan xoolaha lagu bixiyo kulligood hadda da'dii waa ka yaryihiin madhabu shaaficiya waxaa waaye kuwaas yaryarka ah ee da'doodii ka yar mid ka mida unbaa la bixinaya afartan neef maalan hadduu arigu yahay afartankuna ay da'dii ka wada yaryihiin mid ka mid aha zakadii lagu bixinaya laakiin maalikiyadu waxay qabaan inay qasab tahay neef weyn in la raadiyo neef weyn in la raadiyo inay qasab tahay oo xataa kuwaan yaryarka qaybo ka mid aad inta iibiso neef weyn aad ku soo gaddo haddii aad wax kala weydo ama lacagtaada aad ku bixiso laakiin waxay leeyihin waa in neefka la bixinayo uu noqdo mid gaaray sinigii iyo da'dii sharcigu xadeeyey waa inuu neefku gaarsiisan yahay shaaficiyaduna waxay leeyihin maya maba haaya ninkaa da'daas da'dii zakada lagu bixi lahaa ma hayo xoolihiisoo dhanaaba ka wada yar da'dii hadduu hayn lahaa ama neef ka mida uu ku jiri lahaa oo da'dii gaaray maxaa waajib noqon lahayd markaas inuu neefkii da'da gaaro bixiyo laakiin hadda maba hayo mar hadduusan hayn laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wascaha ninkaa wuxuu haayo wax ka bixinaya waxa laga rabo waa inuu wuxuu haayo wax ka bixiyo oo hantidiisia wuxuu haayana intaanay noqdeen wain kaanat kibaaran wa sigaaran wain kaanat hadday tahay maashiyadii xoolihii kibaaran kuba yaryar kuba waaweyn wa siqaaran iyo kuba yaryar hadday iskugu jiraan lazimahu kabiiratun lazimahu haadu yay u noqonaysaa waa almaalik waa ninkii hantida lahaa waxaa ku laasimayo waajib ku ah kabiiratun mid weyn inuu bixiyo xoolihii yaryar iyo waaweynay iskugu jiraan waxaa ku waajiba mid weyn inuu bixiyo oo da'dii gaartay wa huwa kabiirka ama yani midka weynna waa sinu lfardi waa sinigii ama da'dii waajibka weyn almutaqadimi ay hormartay da'da waajibka waa hormartay soo ma dhammaan sheekhu waa soo sharaxay wain kaanat hadday maashiyadu tahay maciibatan mid la ceebeeyey hadday tahay yacni mid cilo leh mid cilo leh haddii ay tahay akhada alwasata wuxuu qaadayaa buu yidhi alwasata midka dhexdhexe filcaybi caybta dhexda ceeb ahaan neefka meel dhexa ceebta ka jooga ayuu qaadanaya faraha waxaa usoo marnay inuu nebigu diiday sala allahu calayh wasalam dadka hantidooda ugu sarraysa in laga qaado iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaan kaaga digayaa buu yidhi ama u kala digayaa adiga iyo dadka xoolahooda kuwa wanaagsan inaad ka qaaddo iska jir qofka marka sakada aruurinaya xoolaha heerka sarena ma qaadayo heerka hooseeya ee liita ee xoolaha ugu liitana qaadi maayo maxaa yeele heerka hooseeya in la qaado waa dulmun lilfuqaraa'i waalmasaakiin dadkii loogu talagalay dulmi la dulmiyey waay heerka sare in la qaadana waa dulmun liasxaabi alamwaal cadliga marka muxuu ku jiraa oo labada jaanib badan u ah in dhexda laga qaado hadda xoolihii kulligood ceebay wada leeyihin neef neef ceeb ka maran kuma jiro xoolihiisi sakadii inuu ka bixiyana waa la rabaa ceebuhu waa kala wan yihiin marka midna ceebtiisu waa wax yar mida ceebtiisu way weyn tahay ceebta waxaa loola jeedaa waa cillada neefka ku sugan waa cillo weyn oo dhaawac weyn neefka ku ah qaarna ceebtoodu waa ama cilladoodu waa dhexdhexaad kuwa cilladooda ugu ay yar tahay hadduu yara waa qaadayaa hantidiisa kuwa ugu wanaagsanaayu ka qaada soo maa ila midka ceebtu ugu yar tahay oo cilladiisu yar tahay waa midka ugu wanaagsan uu haysto lama ogola kuwa cilladoodu ugu weyn tahay ayaan qaadayaa hadduu yidhaahdana dulmi waxay ku tahay dadkii masaakiinta iyo fuqaradii asnaaftii sakada loogu talagalay xagguu ka qaadayaa marka wasadka midka ceebtiisu ay tahay cilladiisu midkay weyn tahana ugu yacni aad u ballaaran tahana qaadi maayo kan cilladiisa ee yar tahana ka qaadi maayo ee midka cilladiisu dhexdhexaadka tahay ayuu ka qaadayaa oo qiimihiisa haddii haddana xoolahan suuqa la geeyo qiimihiisu ay dhexdhexaad noqonayo meel dhexa ku soo aadayo akhada alwasata fi lcaybi wuxuu qaadayaa buu yidhi alwasata midka dhexdhexaadka ah filcaybi ceebta dhexdii ceebta midka wasadka ka ah ayuu qaadayaa wain kaanat haddii ay tahay mawaashidii iyo xoolihii anwaacan noocyo hadday yihiin ka da'nin wa maczin sida ido iyo aricad hadday yihiin akhada wuxuu qaadayaa min ayi nowcin shaaa noocuu doono ayuu qaadayaa bilqisطi ay bictibaari اlqiima alqistu shalana waa xalana waa soo marnay waa bictibaari اlqiima asagoo markaa la ictibaarinayo qiimaha fa yuqaal waxaa la leeyahay oo kuusii sharaxaya waxaa la leeyahay low kaanat kulluhaa da'nan mawaashidan ama xoolahan kulligood hadday ida wada ahaan lahaayeen kam tusaawi waaxidaة minha imisay u dhigantaa halka xabo oo ka mid ah ilaa aakhiri maa taqadama wey ilaa aakhirka wixii soo hormaray aakhirka wixii soo hormaray muxuu ula jeedaa wax yara dib u noqonno meeshuu shiiqu lahaa weeye faidaa malaka arbaciina nisfuhaa sixaaxun qulnaa low kaanat kulluhaa sixaaxan kam tusaawi waaxidaة minha markuu ka soo hadlayay xoolihii haddii qaybina jiran tahay qaybina ay caafimaad qabto sidee sakadooda loo bixinayaa waa taan soo marnay inuu yidhi hadduu ninku leeyahay afartan neef afartankaa nuskoodna ay caafimaad qabaan nuska kalena ay jiran yihiin sidee loo bixinayaa waxaan leenaha buu yidhi low kaanat kulluhaa sixaaxan saasuu yidhi sooma kulligood hadday wada caafimaad qabi lahaayeen kam tusaawi waaxidaة minhaa halkii xaba imise u dhigantaa saasaan leenahay buu yidhi faidaa qiila haddii la yidhahdo arbacatu daraahima maalan afar dirham waye tusaale ahaan haddii la yidhaahdo qulnaa waxaan leenahay low kaanat kulluhaa miraadan hadda marka taasi kubi xanuunsanay ahayd waxaan rabnaa inaan idihii u bedelno fayuqaalu waxaa la leeyahay buu yidhi low kaanat kulluhaa da'nan meeshuu yidhi low kaanat kulluhaa sixaaxan waxaa u bedelaysaa kulluhaa dan hadday kulligood ida yihiin kam tusaawi waaxidaة minha imise halkeeda xaba u dhigantaa faidaa qiila haddii la yidhahdo arbacatu daraahima maalan halkeedii xabo afar dirhamu u dhigmaa qulnaa waxaan leenahay low kaanat kulluhaa hadday kulligeed ahaan lahayd maxaan leenahay maczan hadday ahaan lahayd aricad hadday ahaan lahayd kam tusaawi waaxidaة minha imise u dhigantaa halkii xabo faidaa qiila haddii la yidhahdo dirhamayni maalan laba dirhamay u dhigataa qulnaa lahu waxaan leenahay xasil lanaa waxaad marka no siisaa shaatan halkan waxaan leenahay xasil lanaa معزا أو ضأنا بثلاثة دراهم وحال نصيصا ري أرعضة أما هل حبو إذا أه oo saddex dirham joogta ilaa wasadaan ka rabnaa soo ma wasadee dhexa laga rabaa in laga soo saaro sida marka dariiqii hore aan u marnay markii kuwa jiran iyo kuwa caafimaadka qaba laga hadlayay dariiqii unbaa halkaana la marayaabuu ilaa aakhiri maa taqadama sidaasuu ula jeedaa walaa tu'khadu alxaamilu lama qaada buu yidhi midda xaamilada ah midda riman lama qaado wala latii waladat midii dhashayna lama qaado oo irmaan wala alfaxlu faxligana lama qaado alfaxlu waa kullu dakar waa dakar walba xayawaanko doonaha ka ahaado ama min albaqar yani walibil walghanam midku rabaha ka ahaade faxli baa la yidhaahdaa faxliga lama qaado oo laga yeeli maayo maxaa yeelay faxligu haddee waa wixii keenayay inay xoolahaani farcamaan oo ay tarmaan haddii la yidhaahdo geeli maalan awrta dhan waa laga qaadayaa oo halo keliya loo soo reebayaa sax ma aha awrkii ku jira waa inaan laga qaadina loo daayo si uu abaahiyo halahaasi meeshaana taranka uga yimaado orgiduna waa la mid wananku waa la mid walal khiyaaru neefka ugu wanaagsanna lama qaado asigana alkhiyaar wuxuu ula jeedaa waa kuwooda ugu fiican lagama qaado walal musammanatu midda la cayiliyana lama qaado lilakli ay liajli اlakli in la cuno darteed midii loo cayiliyana lama qaado yacni hal neef neef xoolahaasi ka mid a waxaa laga yaabaa in loogu talagalo in qof lagu baaniyo ama lilakli yani in la cuno loogu talagalo markaasaa si gooniya loo dhaqaaleeya xabadkii ugu cayilnaa inaad ka saarato ayadana sax maaho lama qaado ilaa an yarda almaaliku ilaa inuu raalli yahay midka iska lahaa mooyaane hadda ninka iska laha uu xaq u leeyahaba soo maahan hantidiisa in badan inuu sadaqaysto xaq u leeyahay khiyaar uu leeyahay xoolihiisa kuwa ugu qaalisan uu dhihi karaa zakada waan ku bixiyey wixii dheeraadana waa sadaqa iyo ziyaado tatawucay ii tahay waa u bannaanta isaga hadduu raalli ku yahay waa la qaadaya laakiin hadduusan raalli ku ahayn ma bannaana in laga qaado walow kaana bayna nafsayni min ahli zakaati walow kaana hadduu ahaada buu yidhi bayna nafsayni ay bayna shakhsayni laba shakhsi dhexdood min ahli zakaati oo ka mida dadka ehelka u ah zakada haddee dhexdooda uu ahaaday nisaabu nisaab nisaabkaasoo mushtarakun ah mid la wadaago min almaashiyati oo ka ahaaday maashiyadii xaggeeda aw hayriha ama hayrkeed xoolihii xaggooda ka ahaaday ama hayrkood waxaan xoolo ahayn milu an warihaahu sida inay dhexlaan oo kale ow hayru mushtarakin ama uusan ahayn mid ay wadaagaan yani mushtarag ah oo shirko lagu yahay bal likullin minhumaa bal mid walbo labadooda ka mida wuxuu leeyahay cishruuna shaatan labaatan ri ayuu leeyahay maalan tusaale ahaan oo mumayazatan labaatankaas rio mumayazatan ah mid la soocay ama mumayazatan xaalay tahay mid la soocay oo inta kale ka soocan sheekh wuxuu rabaa halkaa inuu ka hadlo waxaa loo yaqaano alkhilta oo xoolahoo la isku dara xoolaha hadday isku daran yihiin waa isku daran yihiin waxaa laga wadaa laba qof aa shirka ku ah shirkadu marka waa laba nooc midna waa shirko xoolahaasi ay isku dhex jiraan oo aan mid ka soocan midka kale uusan jirin shirkada labaadna waa mid waxa la kala leeyahay la kala yaqaan oo ay kala soocan yihiin waa la kala yaqaan lakin waa isku daran yihiin labada shirkadood farqi baa u dhaxeeya shirkada hore shiikha waa kuu tusaaleeyey wuxuu kugu tusaaleeyey in labada nina shirkada ah ay yihiin xoolahaani xoolay dhaxleen aabbahoodaa wuxuu ka dhintay maalan labaatan neef cid kaloo dhexlaysana meeshii ma jirto labadooda keliyaa jooga labadan xoolaha waa kala leeyihiin soo maa midkiiba meequu leeyahay midkiiba labaatanuu dhexlayaa laakiin labaatankaasi ma labaatan cayimana mase waa labaatan tiradan guuda afartankaa ku jirta waa labaatan tirada ku jirta haddii la yidhaahdo labaatankaaga ii tilmaam ma ishaari karo wuxuu leeyahay afartankan unbaa labaatan ku leeyahay hadhowta hadii laydhaha la kala soocaa hade waa uun sidii lagu heshiiya loo kala sooci doonaa laakiin afartankan unbaa labaatan ku leeyaha buu leeyahay taas waa qayb qaybta labaad waxaa waaye nin walbahi wuxuu leeyahay labaatan neef asaa iska leh kadibna way isku darsadeen nin walba labaatankiisa waa yaqaan waa mumayaza meeshuu sheeku ku leeyaha waaye waa mid la soocay oo labaatankiisa in labaatanka kale oga soocantaa laakiin way isku dhex jiraan qaybtan labaad shuruuduu shiiqa usoo wadaa shuruuddaasi uu usoo wada uu sheegayo markii laga helo ayaa sakadooda laysku bixin karaa laakiin qaybta hore shuruuddaani ma qusayso maxaa yeele xoolo kala soocanba ma aha xoolo la kale la garanayana ma aha waa afartan neef oo aan sida loo kala leeyahay waa uun labaatan iyo labaatan laakiin ma cayinna xoolihii ma tilmaamna wuxuu ku yidhi walow kaana bayna nafsayni nafsayni muxuu la jeedaa macnaa waa shaqsayn laba shaksi hadday ahaato oo min ahli zakaati ka mid a ahli zakaada wuxuu ka wadaa dadka zakadu ku waajibaysa ka mid a haddii uu dhexdooda u ahaado nisaabu nisaab zakadii gaaray nisaabkaasoo mushtarakun ah mid la wadaago min almaashiyati xoolaha xaggooda ka ahaada ow hayriha ama xoolaha hayrkood maashiye ha noqdaan ama hayrkood milu an wariaah sida inay dhaxleen oo kale xoolahan ay mushtaraka ku yihiin an wariaahu nisaabkii ula jeedaa nisaabkan inay dhaxleen oo kale ilan markaa kalama soocnaa taas waa qaybtii hore ow hayru mushtarakin ama uu yaha buu yidhi midaan mushtarag ahayn bal likullin minhumaa bal mid walboo labadooda ka mida waxaa u sugnaaday cishruuna shaatan labaatan ri ayaa u sugnaatay maalan tusaale ahaan mumayazatan xaalay tahay mid la soocay labaatankaasi labaatanka kale waa ka soocanta wuu ka yaqaanaa oo haddii la yidhahdo labaatankaaga soo saar waa soo saari karaa mid walba ay dhegta kusoo dhagaya goonihu usoo baxsan karaa waa mumayaza ilaa annahumaa laakiin labadoodu ishtarakaa waxay wadaageen fi lmuraaxi ay fi lma'wa hoyga way wadaageen meesha xoolaha lagu hoynaya moorada ay ku hoyanayaan waa mid wlmasraxi masraxa iyo bannaanka xoolaha laga soofinayana waa miday wadaagaan masraxa waxaa la yidhaahdaa waa meesha xoolaha la iskugu keenayo markii la rabo in la daaqgeeyo oo la soofiyo waalmarca waxay kaloo wadaagaan meesha xooluhu ay daaqayaan daaqina way wadaagaan waalmashrabi cabitaankiina way wadaagaan oo hal meel ama hal ceel ayay arooraan oo biyaha ka cabaan wa mowdici alxalabi meesha lagu lisana way wadaagaan walfaxli faxligii ama dakarkiina way wadaagaan oo abaahinaya hadday geel yihiin waraaci raaciga ilaalinayana way wadaagaan wa fii hayriha hayrkeedana way wadaagaan oo waxaan xoolaha ahayn macnaha oo ah min annaaduuri annaaduur waa xaafidu ashajar waa midka geedaha iyo beeraha ilaaliya wy raacigii bedelkiisa way soo ma waa raacigii bedelkiisi raaciga xoolaha ilaalinaya kan wuxuu ilaalinayaa geedihii beeraha waljariini jariinkuna waxay yidhahdeen waa mowdicu tajfiifi athamar waa meesha miraha lagu qallajiyo mirihii la rabo in la qallajiyo meesha lagu qallajiyo ayaa waxaa la yidhahdaa aljariin watukaani iyo tukaankii bay wadaagaan tukaanka waa alxaanuut wamakaani lxifdi iyo meesha lagu ilaalinayo hantida waa wixii xoolo aan ahayn waay waxaan xoolo ahayn sidii raashin hadduu yahay iyo wixii lamida waay tukaanka meesha lagu shubayo lagu ilaalinayo yani meesha tukaanka u ah ee la dhigayo meesha lagu xifdinayo sida bakhaarada iyo wixii lamida waxyaabahaasay wadaagaan intaasoo dhan hadday wadaagaan zakayaa zakaata arajuli lwaaxid zakayaa zaka ayay bixinayaan labadaasi nin waxay ka zakaynayaan zakaata arajuli lwaaxidi hal nin zakadiisa intaa hadday wadaagaan hal nin zakadiisa ay bixinayaan yacni haddii xoolo ay yihiin ama geel ha noqdo ama ari ama lo waa in shuruudahan laga helo xooluhu meeshay ku hoyanayaan waa inay mid yihiin haddaysan mid ahayn zakaata rajul waaxid ma bixinayaan oo waxay noqonayaan laba xooloo la kala leeyahay waa inay wadaagaan meesha laga soofinayo waa inay wadaagaan daaqi meeshay ku daaqayeen waa inay wadaagaan mashrabka iyo meeshii biyaha laga cabayay shuruudahana waxaa loo dejiyey waa inay shirkadu caddaato inay shirka yihiin labadaa nin laakiin haddaysan shirko ahayn oo raacigooda oo laba ay kale yihiin oo nin walba xoolihiisa gaar loo ilaaliyo ama markii lasoo caraabiyo mid walba himooro gooniya uu xoolihiisa ku shubanayo ama meelaha lagu lisaya ay ku kala duwan yihiin xoolahaasi xoolo shirkadoodu ay tahay mid rasmiya ma ah xoolo shirka lagu yaha ma ah ay xoolo la kala leeyaha waay shirkadu waxay ku dhawoobaysaa in shuruudaan la helo shirkada shuruudaan loo dejinayn waa midee ma midda hore amase waa midda dambe yaa waa midda dambe waay waa midda xoolihii aan yacni la kala yaqaan oo ay kala soocan yihiin waay si shirkadooda u caddaato waa in shuruudaan laga helo amaa kuwa hore inay shirkata waa cadda afartan neef oo aabba lahaa oo labadan wiil ay dhaxleen ma u kala soocan yihiin nin dhihi kara aniga labaatankaas mucayanaan leeyahay ma jiro nin walba wuxuu ogyahay xoolahan inuu labaatan neef ku leeyahay taasi ayada shirkadoodu waa waadix laakiin midaan dambe shirkadeedu ma cadda hadday yihiin beero ayadana waa inay sidaasoo kale ay wadaagaan cidda ilaalinaysa meelaha lagu kaydinayo raashinkaasi meelaha lagu qallajinayo waxyaabahaas waa inay wadaagaan hadday marka intaas wadaagaan waxay bixinayaan hal nin zakadii ayay bixinayaan laba nin keliya shardi maaha saddexay noqon karaan afaray noqon karaan waxaa laga hadlaya waa uun xoolo shirka lagu yahay xoolahaasi maalan hadday afartan neef yihiin oo ariya afartankaasee nee afartankaa neefa ariga nin walba labaatan uu leeyahay soo maha haddii nin walba labaatankiisa uu gaar u leeyahay ama gaar uu haysto zake ma lagu leeyahay yaa zake laguma laha laakiin haddii shirko ay yihiin zake waa lagu leeyahay zakada lagu yeelanaya maxay noqonaysaa afartan neef oo ariya waa hal neef hal neefaa la bixinaya halkaas neef nin walba meequu ku leeyahay meeqaa laga rabay oo asiga uga jirta qiimo ahaan halkaa neef barkii way soo ma waa barkii maalan hal neefaa la bixiyey qiimaha halkaas neef waa inay qaybsadaan oo nin walba nus ayuu kusoo aada wa ilaa laba nin waayo afartan neefaana ka dhexaysa hadday saddex ku yihiin afartankaa neef midkiiba maxaa kusoo aadaya uluaa kusoo aadaysa uga soo aadaysa zakadii saddex baa loo qaybinayaa neefkan qiimihiisa mid walba uluaa kusoo aadaysa hadday afar yihiin sidaasoo kale calaa kulli xaal mar walba intay yihiin ay ku qaybsanayaan mana bannaana in xoolahaasi afartanka ah la kala geeyo ayadoo sadaqadii laga baqayo khashyata sadaqa dadka qaara u xeeladaysta afartankaane waa isku daran yihiin laakiin xilligii zakada markay soo dhowdahay ayuu leeyahay noo kala qaad nin walba labaatanoo meel ku xaraysanaya markii waqtiga zakada la gaaro la yidhaha war zakadii ah wuxuu leeyahay aniga labaatan neef aan haystaa labaatan neef culama alle ma zakaa lagu leeyahay jawaabta waa maya khalaas halkaasi uga hartay markii la gudbo ayuu leeyahay haddana hal isku soo daro arrintaasi xaaraam waay waa xiila xiilada noocaas oo kalena waa xiilo xaaraam waay wax walba oo sharciga khilaafsan oo loo xeeladaystana waa xiila muxarama asalna xiilada noocaas ayaa u leh oo lagu yaqaano waa alyahuud calayhim lacaa'in ullah ayagaa ku caanbaxay ayagaa ku caanbaxay inay xeeladaystaan oo diinka ilahay u xeeladaystaan oo waatay u xeeladaysteen markii yowma sabti laga xarimay inay ugaarsadaan shabaakadahay sii tuuranayaan yowma sabti shabaqay sii dhiganayaan maalinka axadana waxay la baxayaan kalluunkii ilaah wuxuu ku itixaamay subxaana wa tacaala waa ibtilaa waay waxaa la yidhi yowma sabti waa idinka xaaraam inaad ugaarsataan wax ugaara oo baddi aad ka kalluumaysataan xaaraamay idinka tahay markaasaa maalinkii sabtigaa ilaahay wuxuu bannaanka usoo saarayaa kalluun wixii badda ku jira kalluunka dhamma biyuhu dul sabaynaya ayagaa lagu itixaamaya ayagoo kalluunkii arkaya may uga tegi doonaan imtithaalan liamri illah ma ka tegi doonaan mase amarka allay khilaafayaan waxay yidhahdeen yoma sabti soona lagama xarimin kalluunkiina bannaanku yaal yaalla waa fursad maxaan samaynaa waxay yidhahdeen shabaqa ha la sii dhigto yoma sabti shabaqii ayay sii daadinayaan marka shabaqii muxuu kusii aruurayaa kalluunku sabtigu ku aruuraya subaxda axaddaana waxay leeyihin awalba axad waa noola ogolaa inaan kalluumaysano aan jiidano shabaqyadii waa shabaqyadii shalay kalluunka lagu guray sabtigay jiidanayaan xaqiiqatan ma sabtiyay kalluumaysteen mase axaday kalluumaysteen nimankaasi sabtiyay kalluumaysteen laakiin inay sabtiyaan kalluumaysanna yidhaahday ka cararayeen diinka ilaahay u xeeladaysanayeen waa xiila baatila xiiladu mar hadday sharciga khilaafsan tahana waxba kuu xalaalayn mayso waxaa la mid ah oo dadka qaar hadda ay sameeyaan xiilada ay u maraan nikaaxa taxliilka loo yaqaano dadka qaar u xeeladaysta gabadhii buu furay dalaaqaadkiibaa ka dhammaaday inuu ku noqdou rabaa inuu dib ugu noqdou rabaa markaasuu wuxuu leeyahay nin kale soo guurso waa lagu ballamayaa nin kale raadsanaysaa waxay leedaha waa ninkii hore waa kala tagna asigana waa nin waxaa laga yaba inuu daacad yahay waa guursanayaa markuu maalmo joogo ama uu ayaan jooga waxay leedahay haye waa inaa furto oo maxaa dhacay wax cilaaba waxaa laga yaba inaysan sheegin ama ay ku been abuurato waxyaaba beena ay sheegto si uu ninka marka looga furo kii hore u noqonaysa qaarkoodna waxay sameeyaan asigaa nin la imaanaya nin saaxiibkiisa wuxuu leeyahy ii guurso iina soo fur si aan ayadii ugu noqdo waxaasi waxmay kugu xalaalaysa haba kuguma xalaaleen waxay la mid tahay ayad adigoo furay dalqadii ugu dambaysay baa-inana ay kaa tahay adoo haddana ku noqday la mid tahay oo u bareeray muxaramkaas waxba isma dhaamaa marka xiilada inaan la isticmaalo waxba ku xalaal kugu noqon maayaan qoladan marka zakadii kala qaaday ee xoolihii zakada lagu lahaa markii zakadu soo dhowda u xeeladaystay zakadu ma ka dhacaysaa mise waajib dushooda saaran waayo waa waajib dushooda saaran waayo uga dhici mayso inay xeeladaysteen midda kale waxaa cajiiba yaad u xeeladaysanay adiga waxaan madadaa kugu lahaa mase ilaaha kugu lahaa subxaana wa tacaala ilaaha kugu leh ilaahay ma moogyahay waxa aad samaynayso niyadaada miyuu moogyahay waxa ku jira waa doqonnimo inaad ilaahay subxaana wa tacaala aada u xeeladaysato oo aad xeelad isku dayday inaad meelo soo marmarto wixii ilaahay kaa xarimay subxaana wa tacala adoo qiil u raadsanayo calaa kulli xaal arrintaasu ma bannaana laakiin haddii sifaatkan ay wadaagaan ama labada qof ay shirka yihiin xoolahooda shuruudan laga helo zakayaa zakaata arajuli lwaaxid hal nin zakadiisa ayay wada bixinayaan kulligood waxaa la mid ah hadda xoolaha curadu tijaarun soo marnay dukaankan shirkaa lagu yahay waa dhacdaa soo ma dukaankan shirkaa lagu yahay labadan qof way wadaagaan zakadiina waa laga rabaa cinda jumhuuri lculamaa waa in zakada laga bixiyo waxaan ku soo marnay buluuqulmaraamka in la qiimaynaayo waxa dukaanka yaalla qiimayntaasi markii la qiimaynayo nin walba wixiisa miyaa gooni loo qiimaynaya mase zakaata arajuli lwaaxid waaye waa zakaata arajuli waaxid dukaankaasay isku qiimaynayaan intii zakada looga lahaa ay ka bixinayaan kadibna ayaga say u kala yeelanayaan hadday laba yihiin waa barya bar ayay ugu soo aadaysaa yacni wixii la bixiyey nin walba haafaa ka baxa nin walba barow leeyahay intii la bixiyey wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin